بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد innaa annaga acdaynaaka waa ku siinu ilaah yidhi alkawtara qayr fara badanaan ku siinay ee fasalli tuko lirabbika rabbiga keligiis u tuko wanxar lirabbika rabbiga dartiisna keligiis wax u gowrac inna shaani'aka qofka kuu caraysan huwal abtaru asagaa khayr oo dhan ka daba go-an suuradan suuratulkawsar ayaa la yidhaahdaa waa suura madaniya waqiila makiya makiye laftirkeeda waa la yidhi inay suura makiya tahay sababu nusuulna way u sheegeen culummadu oo xaafid ibnu kasiir waxa weeyaan xadiidka ugu dambeeya ee suuradda ku khatimisa nusuulka awalka ku sheegi jiray laakiin suuradan wuxuu ka dhigay xadiidka ugu dambeeyo xadiis ahaan uu usoo arooriyo oo sanadku ku wariyey weliba sanadkii oo bazaaf macnaha uu ku soo raray marka sanad saxiixayna ku sugnaatu leeyahay mas-uulkaas oo wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabaasa wuxuu yidhi kacab ibnu ashraf oo ninkii yahuudka ahaa ee madaxda ahay ee nabiga sala allahu calayhi wasalam oo ciidanka u dira ciidanka ay soo direen ninkaas yahuudka oo madaxdii yahuudda kamid ahaa ayaa maka tegey reer quraysheedna waxay aada xoogaa u qiimayn jireen nimanka yahuudda oo waxay aaminsanaayeen dadka aqoon badan inay yihiin oo diinta ugu aqoon badan marka waxbay weydiin jireen marka markuu u tegay quraysh allaabasho waxay ku yidhaahdeen adaa sayidkoodiiyo macnaha dadkan kitaabka garanaya nooga waran ninkan musandirka ah oo munbasirka ah munsabir waxaa la yidhaahdaa geedka timirta markuu baxo laanta dalka ka baxdaa la yihahdaa munsabir munbasirna waa midka dabada go-an alladi laa walada lo midkaan caruurta lahayn marka waxay dhahen midkaan waxa weeyaan munsabirka waxay la jeedaan waa mid dabar goy doono hade geeda dalka laanta ka baxday haddii geeda la fujiyo iyadoo dhulka marka loogu danaa oo waxay leeyiin nabigu markuu dhinto wax kaloo sheegi doono lama arko waxa uu wado saasay u wadaa marka caruurna waxa weeyaan iyo faracna kama tegi doonay leeyihin marka ka waran wuxuu ku imtixoonayaa inuu naga qali badan yahay annagu dadka waxaa nahay ujeeda waraabiya waxaa nahay dadka u adeega daydka ilahay oo shaqaalaha ka ah waxaa nahay dadkaas ujeeda waraabiya maanaga qayb badan masaasa ka waran markaasuu yidhi antum khayru li idinkan sanadyaalka caabudaya aa maxamed xagga diinahaan ka qayb badan waana ogyahay inaysan ka qayb badnayn oo ayagu minsan yihiin nabiguna diin haysto laakiin cadaawo ayaa u geynaya hadalkaa cadaawo iyo xaasinimo iyo cidad ay qabaan marka waana sanad saxiix uu ku sugnaaday yii marka suuraddaana marka alla soo dejiyey oo ilaah uu leeyahay nabi maxamed ma dabar go-nee waxaa dabar go-an oo aan faracna lahaa doonin markuu dhinta kadibna qiimo lagu sheegi doonin qofka u xaraysa nabi maxamed sala allahu alayh wasalam sa mas-uulkaasa lagu sheegay qaala tacala ilah wuxuu yidhi innaa annaga acdaynaaka waa ku siinay nabiyow alkawfara khayr fara badan kawfarka sida uu cabdullaahi ibn cabaas ku fasiray iyo in badan oo salafkaba kamida waa khayrka faraha badan khayrka faraha badan oo waxa weeyaan kawfarka min alkasra laga keenay tiro marka khayr fara badan ayaan ku siinay khayr fara badan ayaan ku siinay sidaas ayuu cabdullahi ibn cabaas iyo salafka asarkoodu ku fasireen kayrkaas faraha badan waxaa kamid ah webi oo waxa weeyaan maalinta qiyaamaha jannada ku yaallo ilaahay uu nabi maxamed sii doono sala allahu calayh wasalam oo xadiis saxiixa oo saxiixulmuslimka iyo kayrkiisba ku sugnaaday oo nabiga sala allahu calayh wasalam maalin maalmaha kamid ah wuxuu yidhi anas ibnu malik nabiga xoogaa hurgooday hurgaya markaasu markii dambe madaxa kor u qaada isagoo doola cadaynay marka nabiga waa la weydiiyey mase isagaad ka bilaaba wuxuu yidhi ma garanaysaan waxa aan haddee la dol cadaynayo markaasaa la yidhi maya rasuulka allah markaasuu yidhi suurad ma dhawad laygu soo dejin wey suuraddaasaan aad u farxsaan markaasuu suuraddaa nabigu akriyey sala allahu alay wasalam inta bisinka ka bilaabay ayuu dhameeyey marka wuxuu yidhi ma taqaanaa kawsarku waxa uu yahay oo ilaah uu leeyahay inaa anagu acdaynaaka waxaan ku siinay alkawtara waa kan allela kawtaraan ku siinay ma garanaysaan waxa uu kawtar yahay markaasay saxaabadu yidhahdeen alla iyo rasuula garanaya anagu garanayno markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam huwa nahrun acdaanihi rabbi waa wedi rabigaynsiyo jannada ku yaala fiihi khayrun kasiir oo khayr fara badaan uu ku jiro khayr fara badaan uu ku jiro riwaayadaha gaban waxay leeyihiin waxa weeyaan turaasiisa caradiisu waa miski waa ka macaan yahay malabka caanaha waa ka cad yahay qofka marka cadaana mar dambe dib dambe uga oomo ilaahiisu waa ka cadaan ugu dambe marka kaas waa yidhi nabigu sala allahu calay wasalam markaasuu nabigu hadal cajiiba daba dhigay waxaa looga cadayaa weligaas waa tawxiid iyo sunna qofka ku dadaala tawxiidka iyo nabi raaxida wey sala allahu calayh wasalam nabiga wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam taridu calayhim ummati yawma alqiyaama maalinta qiyaamaha ummadaydaa ku soo aroorayda weligaas halkaasaa laga waraabay xidigaha ayay la egyihiin tirada weerasha lagu xamaya yuktalaju xadu minhu markaasaa qof kamida ummadaydi ayaa la qofaa fiixda la marsiina markaasaa waxaan leeyahay buu yidhi yaa rabbi inahum min ummati rabbigo midkaan ummadaydii uu kamid yahay fa yuqaalu markaasa waxaa laleeyahay yidhi inaka laa tadri maa axdatuu bacdak warkabaaha yidhi adiga bacdigaa waxay diintan kusoo dareen sidaasuuna ku sheegayaa halka nabiga inuu ka cabo naxudu billahi warkabaaha yidhi adiga bacdigaa waxay diinta kusoo dareen marka meeshaas maxaa kaaga soo baxay ko xawdka nabiga in lagu sheegayo qofkii diintii nebi maxamed ogaa wax ku soo baxa caqiida ha ahaato cibaada ha ahaato qof walbaa waa inuu ku fekero diinka uu haysto inuu noqdo kii nebi maxamed sala allahu alay wasalam taas waa waa sariix waxaa kaloo kuu caddaatay nabiga sala allahu calayh wasalam markii ilaahay oobsaday kadib wax annagu aan ku sugannahay wakama hayo nabiga markii ilaahay oobsaday oo uu dhintay kadib annaga hadda xaaladaan ku sugannahay wakama u hayo xadiidka sariixaas wili waa saxiix muslim nabigu maxamed wuxuu yihi waxaa laygu leeyahay warkana heliye adiga markii aad bacdigaa ayay diintii wax kusoo darin ama waxaa leeyahay waa umadaydi rabbiga ha ka caday markaasaan waxaan leeyahay riwaayo kale sida ku sugnaatay suxqan suxqan liman gayara bacdi naasa ha ku fogaado qofkii aniga bacdiga diinta wax ka bedel nacuudu billahi marka nabigu wuxuu ku fasiray waa wedi ilaahay isiinayo qayr faradoon ku jiro marka waxaa tiraa ina anagu acdaynaaka waxaan ku siinaynaa waxaan ku siinay de alkawtara qayr fara badan inaa anagu acdaynaaka waxaan ku siinuu yidhi alle alkawtara qayr fara badan kayrkaas waxa weeye weligaasaa kamid ah nabinimadaa kamid ah qur-aanka kamid ah dadka tirada badan oo huneeyaa kamid ah fasalli marka fasalli tuko lirabbika rabbiga keligiis u tuko wanxar waxna qal lirabbika rabbiga keligiis wax u qal marka fadiyaa salabiyeah waxa weeyaan nimcadaas aan ku siinay sababteed adoo nimcadaas ka shukinaya waxaa lagaa rabaa nabigow rabbi u tuko rabbi keligiisna wax u qal wax u qal oo keligiis waxa weeya qur-aanku dhowr meeloodu wuxuu isdaba dhigaa salaada iyo gawrac aayad waa midba mid kalena insha allah waxa way suuratu lancaaman ku arki doonaa ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaati lilahi rabbi alcaalamiin ilahi ha ku yidhi nabigo waxaa filan aniga salaadayda iyo gawracayga noloshayda iyo geeridayda labadaba rabulcaalamiin keliyaha iskale marka suuraddaana waxaa ilaahay leeyahay alle keligiis u tuko oo salaada u kala yeelo keligiis u tuko xoolaha aqaraydana rabbi keligiis u qal suuraddaasna sidaas alla ku yidhi marka waxaad ogaataa sida salaatu cibaada u tahay oo ilaahay qayrkiisa hadii loo tukado loogu gaaloobayo allah qayrkiisa haddii wax loo qalana gawracu waa cibaado alla qayrkiisa hadii loo qalo waa lagu gaaloobaya alla qayrkiisa hadii loo qalo waa lagu gaaloobaya oo maxaa la jeeda waxa weeyaan tacdiim iyo taqarub markaad u qalaydo waa inaad kala garataa markiia ku yimid riyad uqashay ku gaaloobamaya ajrab hele maxaa yeelay laba shay wey waxa loogu gaalooba alla marka wax loogu qalaa maxaa loogu qalaa taqarub isagaad ugu dhawaanay sooma waxaad isleedahay cadaab ha kaaga badbaadiyo jannaha kugu siiyo asagaad wax uga rabtaa sooma taas wey midda cibaadada asagaa ku weyneynaya soo maaha taas wey amaa haddaanan ku weyneynayn waxna uga rabin asaga waxa weeye taasade ma aha shir soo ma jeedi masalan meelaan degannaha abaaraan lagu dhacday abaaraan lagu dhacday waxaan idhi abaar xun baana haysata qabuuraha noo dhow aan xoola gelino oon ku qalno maxaan rabnaa soo roob ma rabno hade waa taas midda ku filan laakiin la mid ma ahan fiiri waxa weeyaan xoolaan qalay aabbahay alla ka tawaabiyaan waa masale kale baabkeena ku keeni doona insha allah habeen kale ayagu waxay leedahay qaan xaaraana iyo qaanan xaaraana waxaad ku leedahay ajir ha ka helo isagii ismalihin isaga wax haku siiyo ergu haku siiyo roob haku siiyo risaaqad ismalihin ee waa tasaduq can waxaad ku leedahay isaga ajir ha helo waa mas'alo kale baabkeeda noogu imaan shuruuday leedahay qarna waxaana qarna waxa soo ma jeed laakiin mar hadday ujeedadu tahay xoolaha loo qalayo waxaad leedaha haddaadan qalin xoolaha baaba'a kii waa ka cabse alla maxaa wax ugu qalnaa oon oon waxa wey ilaa gawraca waa cibaado waxa wax ugu qalnaa inaan isaga ka cabsayn cadaabkiisa oon isleenahay haddaadnaan caabudo weyn cadaaba waxaan wax ugu qalnaa inaan khayr ka rajaynay soma rahaban wa rahaba cabsi aan ka cabsanayno iyo raje aan rajaynayno waan ilahay wax ugu qalnaa taasaa cibaada la yihahda haddii marka alla qayrkiis wax loo qalo iyadoo laga cabsanayo islisley haddaadan qalin xoolaha baaba'a haddaadan qalin carruurta wax noqonay dhibaataa imaanay haddaad qasho xoola waxbaa la hela taas waa nafsu cibaada waa nafsu cibaada cibaadooyinka ilahay loo qala maxaa kamid a waxaa kamid a udxiyada bisha carafa waxa weeyaan maalinkay toban tahay in qof kasta oo dhaqaalana neef qalo qof kasta oo awoodi nabiga sal lahu alay wasalam wuxuu yihi qofka neefka maalinkaas qala inta tin ku taallo ajira alilqolo bal intaa tin ku taalla neefka bal nabigu wuxuu yihi sal lahu alay wasalam maalinkaas qofkaan qalin yuu naga iman meesha ku tukayna salaada ciida yuu naga iman qof awoodo oo aan qalin xayla qayr ma rabo duqayr rabo waa qalin laakiin soomaali ma lagu karaya soomaali maalinkaas marka la gaaro kan ugu qanisan wuxuu leeyahy wax carab oo maxaa ila laa ilaaha ila allah ina lilah waxaas ceeb wey waxa weyn ha tuugsane adiga qal adaa lagaa rabaa waa cibaadi ayi qof kastoo hooyo kara oo awooda oo ridaas oo qala kara maalin kasta oo gurgiisa dhiig ku daata sidaas weeya marka bal cibaadadaas inaan barano wey waxaa kamid a hadiga ilaahay markuu carruurku siiyo caqiiqada shukran lilahi aad barayo mar kastoo wiil alla ku siiya laba neefaa lagaa rabaa markii gabad alla ku siiyana hal neefaa lagaa rabaa waa waqlasha ama caqiiqada waxaa kamid a hadiga xajka lagu qabo qofka xajiga markuu xajinayo la qabo kuwaasaasa cibaadaad taasaa cibaada la yihahda marka fasalli utuko lirabbika rabbiga keligiis utuko cid kale ha utukan wanxar wax qal lirabbika rabbiga keligiis wax u qal cid kale ha u qalin ina shaani'aka qofka marka salaada waa salaadee salaadihii waajibkii iyo sunnadii oo dhan wey gawracana waa gawracii cibaadadaha dhammaantiis waa caqiiqadii waa udxiyadii waa hadyigii waa fidyadii waa nadarkii wax alla way cibaadaha afka saasaan sheegnaba waa cibaada caqiiqada waqlasha udxiyada iyo hadyiga xagta lagu galo iyo iyo waxa lada fidyada fidyada waa qofka ama shay waajiba ka tegay xajka ama shay waxa weyn xaaraama tegay neefa laga raba soomaa kaas weeyaan waxaa kaleetoo kamid a nadarkii qofki ilaahay nadar la galo ilaahayo waxa wey neefaan barta u qala shantuba waa cibaada sow ma ahan marka waxaasoo dhan ilaahay baa loo qala waa cibaada marka mid gooni salaaduna ciidii gaara ku sheegay laakiin sida uu xaafid kasir ku yidhi wey salaada waajibka iyo sunadii oo dhan wey iyo gawricii cibaada dhammaantii allah u qal nabigiisana ku qal ina shaani'aka midka kuu caraysan huwalasaba saga daba go-an ina shaani'aka qofka kuu caraysan qofka nabi maxamed oo kuu caraysan ama diinta iyo sunadaad la fiid u caraysan asagaa daba go-an waxa weya abtarka waxa weeyaan waxa weeyaan aladi idaa maata laa yudkar aladi idaa maata inqaaca dikruhu waa midka markuu dhinto kadib wax kasoo sheeg sheegaya aan la arag iyo qiimo qabni aan lahayn marka qofka u caraysan nabi maxamed sala allahu alayh wasalam amase sunnadiisii wax kamida u carooda waa abtar qof kasta oo sunadii nebiga wax kamid a nabcaadaa ka ogaado aayadaas nasiib ku leeyi saas darteeda waa arrin khatar ah shayga aad necesahay waa la ogaada ruuxan sunadii nabiga isku cabso markaad u cabso cid kale u turi markaad u cabso hubso waxaanmu sunadii nabiga muse ma aha hadduu sunadii nebiga yahay oo aad u carooto agtar baa tahay qof daba go-on baa tahay saas darteeda iska hubso dad badana waxay necab yihin shay sunadii nabiga ma ay oga asalku qaar way uqasanaata qofki uqasa isaga waa ukidlaxan laakiin dad badan aan ogeyn shaygaan inuu sunadii nabiga yihi marka shayga intaadan la qalaysanin hubso haddii kale aayaddan aad nasiibku yeelanaysaa aayaddan waxa weeyaan culimada gabal waxay yidhahdeen sida saciid ibnu jubayr uu yihi waxay kusoo degtay nasalad fi caasi bni waail gaalkii weynaa caasi bni waail culimada gabal waxay yihahdeen waxay kusoo degtay cuqbat ibn abi mucayd gaalkii nabiga maleerta halkaas ka saaray qaar waxay yidhahdeen waxay kusoo degtay kacab ibnu ashraf qaarna waxay yidhahdeen waxay kusoo degtay abulahab qaarna waxay yidhahdeen waxay kusoo degtay abujahl waana iswaafaqsayn aqwaashaas raggii muqadimada soo akrisa way fahmaya nazala fi kada marka la yidhaah macnaheeda waxa weeye aayadaanu soo galaa qofka nuucaas dhammaan inta la sheegay dadkii u xariisna somaa nabiga ee aayadaas waxa weye ayaga iyo cidii kaloo u caroota nabiga iyo sunadiisa ayay aayaddu shamlide oo soo wadagelaya wey oo soo wadagelaya marka waa isku ma nazalat fi kada macnaha aayadan ayaa shamlinayda wey